bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad joogtaan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacaraadii hadalsanay muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu dareynaa dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan caawa waa habeen talaada ah arbaca ayaa soo gelayso taarikhduna waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha sebtembar laba kun afar labaatan qodobadana caawa barnaamijkeenu kusoo qaadi doono waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka oo maalinta biritaa u fadhiisanayso mar kale kiiska sayid cali macalin daawudu ku eedeysan inuu xaaskiisa gubay gubniinkaasi in ay u geeriyootay waxaa idiin soo gudbin doonaa macluumaad arrintaasi ku aadan qodobada kale aad caawa barnaamijkeenu ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya oo iska fogeysay inay hakisay dulimaadyadii magaalada baydhabo tegi ka bixi jiray waxaan idiin soo gudbin doonaa war ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ee soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliyana waxa ay uga digtay ciidamada ku sugan luuq inay markaasi ku lug yeeshaan colaada beelo u dhexeyso ama colaad beeleedyo muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagneed qayba ka mid ah degmada luuq ee gobolka gede ee soomaaliya oo amiir la duldhigay saraakiisha ciidamada qalabka sidee ee soomaaliya ee ku sugan degmada luuq ee ku aadan in looga digay kuluglaanshaha colaadda halkaasi ka taagan waan idiin soo gudbin doonaa xafiiska xeerlaalinta oo halkaasi tegay sidoo kale waxaad barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan haddii rabweyne uu idmo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo markaasi la kulmay quburo ka socotay suudaan maxaay ka wada hadleen waan idiinla wadaagi doonaa sidoo kale waxaad barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan haddii rabweyne weydmo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ka daafuray shirka eray bixinta tiknolojiyadda soomaaliga oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee dalka waxyaabaha shirkaasi lagu gorfeeyey ayaad dhegaysan doontaan waa farsamadii axmed cali maxamed jaaja mar kale saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacadaadii hadalsan ee magaalada muqdisho dhegaystayaal mar kale waxaanu daleenahay habeen wanaagsan meel walba waad joogtaan raadiyo hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan mujadda hirkalidhokeedu yahay kuw iyo sagaashan dhibc shan magaaltiisa famkaasoo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobollada kale efamku uu gaaro qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu barnaamijkeenna ku bilaabi doonaa wararka la xiriira xiisadda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo markaasi dhowrkii saacee lasoo dhaafay la warinayay waxaa dowladda soomaaliya ay war ay ka soo saartay warar la xidhiidhay in diyaarado markaasi dulimaadyada rayidka ah oo ku wajahnaa magaalada baydhabo lagu hakeeyey garoonka diyaaradaha aadan caddee magaalada muqdisho wararkaas oo dhowrkii saaca lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada u qabsaday hay-adda dowladda rayidka ee soomaaliya oo maanta soo saartay war-saxaafadeed ayaa ka hadashay wararka saakay la baahiyey ee la xiriiray in dowladda dhexe ee soomaaliya ay joojisay dulimaadyadii tegi jiray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya qoraalkan ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ayaa waxaa lagu sheegay in duulimaadyadii tegi jiray magaalada baydhabo aysan waxba iska bedelin hay-adda duula sareedka ee soomaaliya waxa ay xaqiijinaysaa ama u xaqiijinaysaa dhammaan shacabka soomaaliyeed in aanay jirin wax isbedel ah oo ku yimaaday duulimaadyadii ee rayidka ahaa ee ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay hay-adda duulista rayidka arrintan waxay timaaday iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay eh, soo baxayeen warar la xidhiidha in ay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya khilaaf ka dhexeeya awgeed uu sababay in hakadii ku yimaadaan duulimaadyadii rayidka ahaa ee tegi jiray magaalooyinka ma- markaasi maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan maanta ugu dambeysay dulimaad ku wajahnaa magaalada baydhabo ayaa la wariyey in hakad uu ku yimaaday xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ayaa duray dowladda soomaaliya iyaga oo ku eedeeyey inay hakad gelisay duulimaadyadii rayidka ahaa ee tegi jiray magaalada baydhabo inkastoo aanay jirin ilo rasmi ah oo xaqiijin kara cidda uu ka soo baxay amarka lagu hakiyey duulimaadyada rayidka ee tegi jiray magaalada baydhabo haddaba dhinaca kale ee, arrimaha la xidhiidha ee dowladda federaalka iyo koonfur galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeysay xo- xooliga u taagnaa waxaana jiray geesta kale warar la xidhiidhay in eh, marka la eego eh, diyaarado militari oo mm, magaalada baydhabo ka bixi lahaa oo baraba tegi lahaa ayay wararku qaar sheegayeen in la hakiyey ama eh, la diiday inay halkaasi tegaan wararka eh, qaarna waxay sheegayeen in dowladda soomaaliya ay ciidamo cusub ay geysay degmadaasi baraawe oo ah caasimadda rasmiga ee koonfur galbeed haddaba gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baraawe oo wariyaasha la hadlay ayaa ka hadlay arrimahaas waa hagaag raalli ahaada dhegaystayaal codkaas dib ayaad ka maqli doontaan Ee, dhinaca kaleetana dhegaystayaal warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jira haddii aynu caawa ku sii socono ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax jaamac ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu eh, ka daafuray shir eh, sare loogu qaadayo eh, qoraalka eh, farta soomaaliga kaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasaar ku-xigeenka ayaa daafuray shirkan oo markaasi ahaa mid erey bixinta tiknolojiyadda afka soomaaliga oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda shirkan oo ay ka qaybgaleen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya wasaaradda isgaarsiinta wasaaradaha markaasi isgaarsiinta dowlad goboleedyada bulshada rayidka ee xubno ka socday akademiyadda bahda ee jaamacadaha shirka waa shirkadaha teknolojiyadda iyo madshirab kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa halkaasi khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey
banada sharafta leh madasha ku sugan iyo khaasatan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee madasha maanta fadhiya ee uu ugu horeeyo professor cabdalla casuur iyo fuursade iyo ragga kale halkan fadhiya eh, professor mahadallah Een, waa raggii ka soo gaadhay ee cilmigan hadda aynu sii daba haysanno raggii dhidobada usoo aasay weeye Een, bacda salaan waxaynu maanta halkan isugu nimi bal inaynu wax iska weydiinno dhowr iyo soddon sanno qaranjabkii ka bacdi duruufta afka soomaaliga ah iyo khaasatan sida af soomaaligu uu ula jaan qaadayo isbeddelka ku imanaya teknolojiyadda waxaa laga yaabaa da-yar fara badan oo halkan fadhida inay istiraahdo waa markii u horreysay ee ee su-aalo noocaasa la isweydiinaya intii aynu xasuusannaba ama inta qaranku uu jiray ha ahaato ama ka hor qoom ahaan intii aynu u jirnay ummad ahaan oo aynu luqad lahayn mar walba afkeennu wuxuu la falgelayay isbedelada ku imanaya ama falgalka uu la samaynayo luqadaha kale dhaqamada kale agabka kale teknolojiyadda adduunka ka imanaya iyo kuwo inaguba aynu helayn afka soomaaliga haddii aad aada ugu dhugato waxaa ka buuxa luqado fara badan oo dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin inay iyagu leeyihiin kelmado ruudhi baa ka mid a kursi baa ka mid a boqol iyo kow kelmadood oo carabi ka soo jeeda oo af urdu ka soo jeeda oo af hindi ka soo jeeda iyo qolooyinkana reer koonfureedka xoogay italiyaan idina oo boorso iyo ay ka mid yihiin waxaan berigaan yaraa maqli jiray badhasaab wax la yidhahdo badhasaab badhasaabku taytal hanaanka dowladda ka mida buu ahaa markaanu hindiya aadnay baanu waxaanu ogaanay badhasaab waa ninka weyn xataa taytal khaasaba mahaba laakiin innagu intaynu adjasgaraynay baynu waxaynu ka dhignay a bureaucratic role badhasaab literally afka ingiriisiga haddii lagu turjimo waa big boss laakiin innagu waxaynu ka dhignay xanaanka mataqaanaa intergovernmental relationska qayb ka mid ah muddo hadda xoogay laga joogo baan waxaan luqadda ayaan rabaa language power and culture inaan in yar dul istaago dalka canada markii aan ku cusbaabaa waxa la yidhi waxaad wax ka soo qortaan qof walbowba wax la xidhiidha luqadda iyo dhaqanka ama luqadda iyo mowduuc kale markaa gabadh eritreyani oo oo wadaad cadi uu qabay waxay dooratay language culture and cultural relations gabadha walaalkeed uu naafo ahaana waxay dooratay language iyo disability anna inan yaroo aanu ilmaabtinnahay baan fahm ba- bay hooyadii isfahmi waayeeno oo tiri i have a wiggly teeth wigligiiba xataa anigu ingiriisida aan aada u fahmi waayey show iligaa iliqliqanaya bay leedahay annagana ingiriisdayadu xilligii ilku ay liqliqanayeen ma ay ma ay fadhiyin marka waxaan doortay waxa la yidhaahdo language shift and maintenance maxaa ku khasba immigrant groupska in ay luqadooda ama haystaan oo ay kaydsadaan oo ay dhitaystaan ama inay kaba guuraan cilmi baadhistaasa waxay ila gashay xilliga afka soomaaliga la qorayay marka dadka soomaalida baan eegay iyo luqadooda siday ku yihiin carruurtiiba markaa waxay bilowday i have a cold buu ka odhanaya waxaan haystaa hargab baan haystaa buu ka odhanaya duray baan haystaa yacni hargab baa igu dhacay ma aha eh, waan qufacaya maaha waan haystaa buu ku leeyahay waxaan markaa u kuurgalay nimanka la yidhaahdo hindida iyo bakistaanta iyo bangaaliyiintu dalka ingiriiska aad bay ugu badan yihiin dee sidii ninkii haddaba dalka haystay maalin dhaweeda laga qaaday saddex generation isagoo ku dhashay ayaa marka ingiriisiga cad ee booliisku u yimaado dhawaaqiisu xataa bedelanaya wuxuu u bedelanayaa ta hindiga hindiya jooga oo ku hadla markuu ingiriisiga ku hadlaya cilmi baadhis markaa waxay sheegtay wuxuu xataa dhawaaqiisa u ilaashanayaa inuu xoojiyo kala duwanaanshiyaha ay kala duwan yihiin isagoo ingiriisa laakiin asalkiisu hindi yahay iyo ninka cad ee isna ka soo jeeda anglo-saxon culture marka differentiation inaad xoojiso kala duwanaanshiyihi bay yidhaahdeen waa hab lagu ilaaliyo luqadaha maxaan markaa qurba joogta uga soo bilaabay qurba joogta hadda saamayn weyn weyn bay waxay ku leeyihiin dhaqankii soomaaliyeed luqadaha debadda ka imanayaana xilligii la filtargarayn jiray inta la dhaafay baa tuulo ku taalla een, maxaa la yidhaahdaa een, een, een, een, dhoobley dusheeda baa waxaa ku qoran hebel spare parts hebelkii xataa waxaa laga yaabaa inuu naanays yahay tuulo miyiga ku taallaba waxaa lagu qorayaa een- een maxaa la yidhaahdaa farmasiga hebel een fuel station baa ku qoran ma suurtagal baa tuulo soomaaliya ku taalla in af ingiriis lagu qoro doorkii dowladnimo iyo kii aqoon-yahanka halkaa ka baxay dee carabiduna iyana fara yar inaguma hayso Eh, qaar badan baa dadku waxay ka odhanayaan waa luqaddii eh, mataqaanaaye eh, diinteenna eh, waa luqadda officialka ah in aad af carabiga taqaano oo qof muslimo tahay automatically noqon mayso inaad af soomaaliga iska tuurto af soomaaliga Eh, af carabiga waa afka ugu mudan ee diinteenna lagu soo rogay laakiin afafkan kaloo dhan ba ilaahay baa abuuray oo dadkiisa u abuuray waxaa afafee jira ee indonesiyaanka muslimka uu ku hadlayo ee ninka urduugu ku hadlayaba ilaahay baa garansiiyey ee aqoon ay dadkani la yimaadeen maaha afka soomaaligii taariikhda uu soo maray mar dhow baynu ka dhagaysan doonaa raggii u soo joogay ee wax ka soo qoray mar dhoweed waxaanu halkan eegaynaa aniga iyo cabdulaahi bidhaano isagu raggii kacaankii nagala jooga kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labadii document ay soo saartay guddigii afka soomaaligu oo la yidhaahdo documentka ereybixinta afka soomaaliga ee howlaha wasaaradaha wasaaraddii beeraha kelmadaha wasaaradda beeraha ka buuxa xabadba ka garan maayo anigu show nin beerba weligii ag fadhiista maan ahayn Een, marka la qodayo marka la jarayo dhaqan gaaray ka turjumaysaa luqad durugsan weeye marka tii xa- tii xanaanadii xoolaha anigoon gaadhin baan baan ka soo kacay meesha malaa taasaan xoogay ka garan lahaa waxaa halkan uu macallimu ka qiray raggii maalinkaa joogay erey markay bixinayaan sida ay isugu jaangoynayeen way nooga warrami doonaane marmarka qaar waxaa la raadin jiray erey ereyga u dhigma dee hadda markii ay carab iyo cajabe inoo timayna yidhaahdeen qorraxda waxa kalaa loo yaqaanaa wax kale umaynaan qaadan qorrax cadceed libdha halkaa qorraxda aad baynu uga dhaqnayn marka qorraxdii magaca loo raadiyey lama odhan kursigiisa waa qaadanay laakiin kelmado baa jira laysku rakibay anigu kelmadda aan aad eh, ugu bogo waxaa ka mid a kelmadda la yidhaahdo shaybaadh shayna waa wax gaar u joogi jiray baadhisna waxay ahayd kelmad gaar u taagan inta laysku xidhay ayaa magac laga dhigay shaybaadh diyaaradaha qumaatiga u kaca qoryaha lidka dheer leh heerkul waa laba shay oo aan markii hore isqaadin jirin laakiin cilmigaa wuxuu sababaynayaa in wixii laysku xidhxidho beri dhoweed waxaa nimankan bunuugta iyo ka maqlaa ganacsiga mise cashuuraha ganacsiga danabaysan miyaa layihin ma digital economy ba ya maaliyadda danabaysan Eh, kelmado aan dooda ka qabaa waa jiraan qaarkood laakiin raggii fursadda u helay ee xilligii kacaanka waxbartay khaasatan sida uu sheegayay macallimu sayniskoo kale marka la qiimeynayo Ee, ciise siyaad miyuu ahaa brofessorkii weynaa iyo Ee, ciise maxamed siyaad iyo raggaasi markay meeshaa fadhiyeen ee la jaangoynaya kelmadda waxaan u malaynayaa dadaalkii markaa raggaasi ay sameeyeen dadaal leeg baa maanta laynaga rabaa waayo isbeddelka teknolojiyadda ku socda iyo adduunku halkuu u socdo meel dhowba maaha si aynu u- ama waa inaynu wada guurno oo af ingiriisi ku hadalno ama waa inaynu la soo hadhno dhaqankeenna waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado waxa la yidhaahdo luqaddu waa weelka dhaqanka lagu kaydiyo ama lagu shubo waxay qolyaha faranjiyiintu yidhaahdaan language is the reservoir of culture qof bilaa luqadihi macnaheedu waa qof bilaa dhaqana waxaa kaloo culammada ku takhasustay luqaduhu waxa la yidhahdaa baa jira theories of language acquisition sidee baa luqadaha loo bartay ragga noam chomsky ay ka mid yihiine soo saaray waxaan la yidhaahdo the cognitive theory of language acquisition waxaa la leeyahay ilmaha labada luqadood yaqaana ama inta aanu ingiriisi baran af kaloo hooyo leh wuu ka fahmad badan yahay ilmaha kale saasaa saynisku ina faraya macnaheedu maaha marka carruurtii intaad af soomaaliga dib uga dhigtaan inaad tirahdaan bal ingiriisiga beryahan wax lagu quutaayo iyada baro qofka af hooye leh afafka kalena wuu ka baran ogyahay wuuna ka fam- fahmad badan yahay qofka hal luqad yaqaan raggii hore shaqadoodii way qabsadeen ragga hadda jooga hal hal abuur waa ii muuqda oo aan rabo brofesorka iyo ragga inaan la wadaago fursada inaga badi xagga teknolojiyadda la yiri kombyuutarka u riyo dalka la yimi Een, dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka joogta anigoo kuwa xamar jooga aan aad u arkay heerkooda aqoomeed ee xagga teknolojiyaddu aad buu u sarreeya jaamacadaha soomaaliya ragga iyo hablaha ka soo baxay aqoontooda haddii aanay ka sarrayn way u dhigantaa kuwa hindiya iyo maleeshiya ka soo baxa waxaad arkaysaa wiil yaroo soomaaliya oo kule application baan develop gareeyey lacagahan kala transfer gareeyaa waxaasaan ku qabtaa waxaan rabaa inaan faro dhallinyarada dadaalka aad teknolojiyadda ku fidinaysaan ee ku fahmaysaan luqaddana hala saaro Hal- halkan markaad soo istaagtaan haddii aadna tidhaahdaan anigoo taray garaynaya oo markaa mataqaanaa actual garaynaya waxaa haddaad akhrido dee lagu fahmi maayo customerskaaga ku fahmi maayaano ninka kenyaatiga iskaa raacayaan haddaad ingiriis un la soo taagnaato ama ama ama hindiga dhadhaada guraya laakiin markaad tidhaahdo wax wax danabaysan baan idin hayaa islaanta soomaaliya danabka way taqaanaa marka luqaddu dhaqanka inoo kaydinaysa xadaaradeenna ayay inoo ilaalinaysaa astaanteenna midnimo ayay tahay waxay kaloo tahay wax fududeeya la macaamilka ummadda xagga baac mushtariga waxay aasaas u tahay xagga maamulka iyo maaraynta haddaad tidhaahdo wareegtaan soo saaraya iyo haddaad tidhaahdo memo ayaan soo saaraya memo ma cid baa kuu garanaysa haddaad tidhaahdo dhambaal baan helay iyo haddaad tidhaahdo letter baa la ii soo diray soo yaab ma laha marka waxaan kusoo gunaanadayaa oday alla ay raxma inuu dhintan hadda umalaynaya caaqil ahaa oo reer laascaanood abtigaya oo caaqil holif la ohan jiray ayaa niman maamulkii markaa jiray ka tirsanaabaa ugu yimi laascaanood marka nin baa wuxuu ahaa wasiirka eh, gaadiidka iyo maxay ahayd wasiirka eh, isgaadhsiinta ninkana inuu duruur rabaa moogta wuxuu yidhi war anigu wasiirkii baan ahadoo waxaan ahay wasiirkii isgaadhsiinta oo odayguna waa fahansan yahay isgaadhsiintu halkay marayso boqol iyo labaatan sana wuu jiray wuxuu yidhi waryo hebelow wax isgaadhsiin la yidhaha ma jirtay dadkuba hadda email iyo telefon bay ku xidhiidhaan wasiirka boostero haa boostana ma jirtay buu yidhi dadka hawaalin buu yidhi marka ninkii maxamedaa si aanay taas u qabsan een, boostadii iyo teknolojiyadii iyo aqoontii inuu isku xidhuu rabaa finally soomaaliya waxay ku xidhmaysaa east african community waxay ku xidhmaysaa horn of africa waxay ku xidhmaysaa adduun weynaha applicationada iyo aaladaha aynu isticmaalayna waa inay af soomaaligiina ku dhisan yihiin oo ku salaysan yihiin afafkii kalena ay la falgeli karaan de wixii aqoon ah khibrad ah way aragtinimo ah raggeediiba halkaa fadhiya Ee, madaxdu badi intay wax tiraahday iska baxdaan maanta waa fadhiya inta odayaashaas ay hadlayaan waxbaan rabaa inaan ka faa'iido berri aan dadka u sheego ilaa waxa- ilaa aqoonta waa la kororsadaa marka 72gii baynu hadda dib u joognaa dhallinyarada halkaa dambe fadhidana war raggii cabdalla mansuur oo kale noqon lahaa baa laydinka rabaa hadda nin microsoftan ku takhasusay laba la- bilyan hindiyaa baratay microsoftka bal waxaa soomaaliga ku takhasusah laydinka helo aad baad u salaamantay
toddobaadkan iyo sahanka nolosha mooge waxaa ka go'an inuu xaawakiin ku ciqaabo furriinkii ee iska furtay xaawakiin ma ka oggolaan doontaa mooga waan ku baryayaa warkaas jooji hadda un baan bilaabayba marka aan dhammeeyana waad ka shalayn doontaa sababtoo ah adiga ayaa iska kay furay war inleen anagaa wax aragnay marka ma waxaad ii iqaabaysaa furiinka aan iska kaa furay ma sidaasaa adiga sida aad doontid u qaado midda kale fadlan odayaashaasi u sheeg inaysan wakhtiga iska lumin oo aysan iga soo raadsan biilka suheyb suheyb aniga ayuu ila joogayaa
guddoomiyaha waxa uu raadinayaa jawaabo waan ogahay inaad tahay walaalkay waaba sababta igu kallifaysa in aan xaqiiqsado wax kasta waxaan ku leeyahay wararka la isla dhex marayo ee sheegaya inaad tahay madaxa cusub ee burcadbadeedda waa wax aad iyo aad looga xumaado marka hadda ma waxaad aaminaysaa dadka warxumutashilka ah ee ku faraxsanayn inaan guulo ka gaadho kubadda cagta ee daaqsan calaa kulli xaal anigu waxaan raadinayaa jawaabo rasmi ah
bilaal waxa uu aadayaa howlgal burcadbadeednimo oo wuxuu is arkayaa isagoo dhib dhex maquurtay sidee waxu dhici doonaan mudane ma hubtaa oo diyaar baan nahay inaan sidaan samayno sidee meeshaas ku fuuli doonaa iyadoo aanala soo xabadayn nama soo xabadayn doonaan ee way noo degi doonaan annaguna warkooda ma dhegaysan doonno kor ayaan u fuuli doonnaa markabka iska kii cafi hooyo arrintan dartiin ayaannu samaynayaa si aan mustaqbal fiican ugu noolaanno haya akhyaarey inna keena aan fuulnay doontaas hadda saar sallaanka markabka
maxaan samaynaa mudane
kuwaas iyo kuwo kaloo xiise leh kala soco riwaayadda taxanaha ah ee xiisaha leh ee sahanka nolosha jimce kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo taasi oo ka soo geli doontay raadiyaha dalsan nagala soco barta facebook oo ciwaankeedu yahay sahanka nolosha sidaa iyo nabadgelyo
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
dunida maanta waxaan marar badan dooranaynaa waxa noo sahlan halkii aan ka dooran lahayn tayada laakiin markii ay timaado cuntooyinka aan cunno ama daawooyinka aan qaadanno
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu dilenahay meel walba waa joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan mujadarka dhulkeedu yahay kuyo sagaashan coshan gartis efamkaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale efamku uu gaaro warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jira haddaan ku sii soconan ah waxaa maalinta biritaa lagu wadaa in maxkamadda sare ee dalka la horgeeyo mar kale sid cali macalin daa-uud oo marka maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda racfaanka ee ka soo muuqday kal hore waxaana maxkamadda sare mar kale ay dhegaysan doontaa galka sid cali macalin daa-uud iyadoo la rajaynayo in go-aamo ay ka soo saarta kiiskan oo noqday midka ugu hadalheynta badan oo maxkamadaha ee soomaaliya soo maray lawareeddo wargalah ayaa waxa ay sheegayaan in ay markaasi dowladda dada ama aan idhaahdee xafiiska xilaalintu arrintaas ay ku mashquulsan yihiin geesta kale dowladda soomaaliya waxay magaalada muqdisho ku xirtay muwaadin turki ah oo madax ka ah shaqada iyo shaqaalaha shirkad la yidhaahdo fafoori oo ka howlgasha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho xafiiska xelaaliyaha guud ee qaranka ayaa arrintan war uu ka soo saaray caawa waxaa lagu yidhi xafiiska xelaalyaha guud ee qaranka waxa uu soo xiray horgeyn doonaan maxkamadaha gobolka eedeysane irtugraal oo ah madaxa shaqada iyo shaqaalaha shirkadda fafoori oo ah muwaadin u dhashay dalka turkiga eedeysanaha ayaa loo haystaa faldambiyeedyo kale ah anshax xumo handadaad xadgudubyo iyo kukuturfuba labudeed oo uu ku sameeyo muwaadiniin soomaaliyeed oo ka shaqeeya shirkadda ferfori oo uu si qasab ah ama xeerka shaqada iyo dhaqanka suubanba uu kula kacay maxkamadda ayaa markii ay ku qanacday cadeymaha horudhaca ah ee uu soo gudbiyay xafiiska xilaalinta guud ee qaranka u gudbisay eedeysanaha xabsi ku hayn ku milgaala xafiiska xiriiryaha guud ee qaranka waxa uu bilaabi doonaa dhegeysiga dhammaystirka maxkamadaynta eedeysanaha ayaa lagu yidhi dhinaca kale xafiiska xilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sideed ee soomaaliya waxa uu eh, digniin u diray askarta ku sugan degmada luuq ee gobolka gado oo uu uga digay inay ku lug yeeshaan colaadda halkaasi ka taagan waxaan rabaa saddex qodob oo muhiima inaan ka hadlo badin maaya warku maadaama ciidanku waajibiye iyo shaqooyin kala gaara ay leeyihiin waxaan rabaa marka hore inaan magacayga idiin sheega haddii aadan aqoonin haddii kale waa xeeraali xigeenka xeeraali ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya gaashaan la carab yuusuf nuuraa la yidhahdaa Eh, intaas ka sokow waxaan rabnaa meeshaan waxaa soo gaartay degmadan luuq maxkamaddii ciidamada qalabka sida wuxuu dareemi karaa qof kasta wixii ay u timid meeshaan ilaan maxkamaddu waxay u tagtaa meeshuu dhib ka dhacay haddii dhib jirin annaguna ma ada aragteen waxaan rabnaa degmadani waxaa ka dhacay wax aan la arkin oo la maqlin dagaal ahli aha ka dhacay masiibooyin baa ka dhacay wixii ka dhacay in xal loo helo degmadan wixii ka dhacayna ciidamada qaybay ka ahaayeen waxaan rabnaa koow horta ciidan baa tihiin bulshadaasaa ladinka soo dhex xulay qarankii soomaaliyeedaa idinku aaminay inaad ummadda ilaalisaan waxaa laydin siiyaa canshuurta hooyooyinka laga soo qaaday waxaa intaas loo samaynayaa waa laydin dhaariyey soo maha waa laydin dhaariyey horta waxaa laydinku dhaariyey soo maha inaad ilaalisaan ummadda nafteeda iyo maalkeeda iyo danaha uu qaranka leeyahay soo maha haddii intii marka aad qayb ka mida dabamarto hadde kitaabaad gashay qof islaam ahoo kitaab marina waa dareemi kartaa oo kitaabka ka laxday waxaan rabnaa wixii aad ku dhaarateen inaan la daba marin waxaan rabnaa wixii meeshaan ka dhacay degmadan luuq inaysan soo noqonin mar kale waxaan rabnaa inuu qof kasta oo intiina idinka mid ahoo meeshaan fadhiya inuu koow ka bilaabo naftiisa inuu ka ilaaliyo inay dembi gasho iyo inay waxun ku hogaamiso hog- adinkaa hogaamiyaalla intiina oo laga rabaa inaad ummadda wax wanaagsan ku hogaamisaan sharciga ku horkacdaan ku ilaalisaan cadowgana ka ilaalisaan haddii adinkii aad u horkacdaan haddee meeshaasi waxaa waaye waxba ma yaalaan meeshaan degmada luuqa gobolka gedo eh, dalku soomaaliya waa dareemaysaanoo waddanku waa federaal uu qaatay oo federaal markii laydin leeyahay maamul hooseedyadii unbaa la daadejiyey laakiin ciidanka qaranku dalkuu ciidan u wada yahay maamul ahaan deegaankan jubbalanda xakunta dad maamul ahaa ugu wakiila maamulka gobolka iyo maamulka degmadan gaar ahaan ciidanka ciidamada degmadan joogo waxay si gaara ula shaqaynayaan saraakiishooda oo inay awaamiirta ka soo baxday ay fuliyaan ay ku waajib tahay guddoomiyaha degmada degmadan waxaa madaxweyne ka ah guddoomiyaha degmada isagoo ciddii ugu soo- heer gobolaa ugu sii sarreeya ee ilaa statekiisa waxaa la fulinayaa mar kasta amarada maamulka degmada waa loo hogaansamayaa waa lala fulinayaa askarigii daba mara askarigu waxba ma halaynin maamulka degmada waxaan ka rabnaa haddii askari wax haleeya askarigaas annagu meesha usoo marayna annagaa naqaanee taliyihiisa inuu riboort ka soo diyaariyo waxaan rabnaa taliyaasha ciidanka xakunta inay ku xisaabtamaan ay ku fikiraan askari dambe haddii uu dembi gala oo aad tillaabo ka soo qaadi weysa oo intaad soo xirta aad riboorkiisa soo diyaariso xeeraalinta usoo diri weysa adaan tillaabo kaa qaadayna annaga adaan kaa bilaabaynaa saraakiisha intaasoo ogaadaan adinkaa ladinka bilaabaa wuxuu askariga galay adinkaa qoorta ladiin sulaa wa imaa inaad askariga tilaabo ka qaadaad noogu badbaadaya xafiiska xeeraalinta waxaad ugu badbaadaya inaad askariga tilaabo ka qaado inuu baxsadkaa iyo fakadkaa iyo aad raadinayso ood xaquuqdii ka joojisay oo aad ku daba joogto ood riboorkiisana soo diyaariso taarkiisa taas waad noogu badbaadaysaa laakiin in askarigaad xakuntay intuu dembiyo gala uu bulshada ku tacadiyo uu haddana deegaanka ku sugnaado aad indhaha ka daawato ma ahan mas-uuliyaddii laguu idmaday waxaad ka been sheegtay wixii laguu idmaday waxaad ka been sheegtay mas-uuliyaddaadii adaana tilaabo kaa qaadaynaa maamulka hadday riboor kaa soo diraan tilaabaan kaa qaadaynaa annaga waa ku yeeraynaa uyeerisaan kuu soo diraynaa waa kula xisaabtamaynaa shaqadii alle heeraan kaa qabsanaynaa waxaan rabnaa ciidanka waxaan rabnaa annagii adinka inaad na kala ilaalisaan xeer ilaalintii anna iyo ciidamada inaad kala ilaalisaan aan rabnaa waxaad nagu kala ilaalin kartaan inaad dembi aadan gelin adinka oo aad sharciga u hoggaansataan haddii aad dembi gashaan annagii adinka ishuri mayna waa ishor imaanaynaa middaas in laga foojignaadaan rabnaa waxaa kale oon rabnaa ciidanku inaysan dagaal qabiil ka qayb qaadanin wixii meeshaan ka dhacay in la damiyo oo xal laga gaaraa la rabaahe ciidanku inaysan ayaga dagaal qabiil qayb ka noqonin haddaad adinka dagaal qabiil qayb ka noqotaan yaa loo soo diraa oo dagaalka deegaanka daminaha sheega ma ciidana meel kale inta ladinkaga keena adinka laydin xaabila laydinka qaadaa meesha qof dembi wuu geli karaa xun oo ummadda dhibaato ku haayo ama ciidamadaa ka tirsanaado ama meel kale ka tirsanaado waajibaad loo maray iyo meel laga tilaabo qaadou leeyahay qofka haddaadba horta dembi gasho inteed ku baxsane dalada carabtood meel tuulo meelaha u dhow aad tagta ma baxsan kartaa waxaan u malaynayaa hadda waddanka casri waaye miidiyaashu waa fiirsatiine suudaan dad laga soo qabana waa aragteen maxkamadda ciidamada ee dabad askari inta wax dilay fakade suudaan laga soo qabtay waad aragteen amarina annaga haddaad fakataa dhib naguma haysid waaranaan jaraynaa garoon kastoo kaagaa adduunka meel kasta sawirkaaga iyo waarankaagaa dhigaynaa meelna martaba arki maysidba adaa maalinka daawadaha socda iskeena marka dembi ha gelin si intaasoo rafaada intaasoo wareera aad u gelin waxaan rabnaa qabiilka yaa lagu milmin dadka meeshaan joogo aad u dhaarateen masaakiinta ah u dhexeeya dad u dhexeeya oo u siman noqdo ummadda nin fidno wada wuu ku jiri karaa ninka fidnada wadaa laga rabaa inaad qabataan hal qodobna ogaada waa maamiirta hore waa u dhacday hadda kahor waad dhegaysateen oo taliyaha ciidanka booliiska iyo maxkamadda guddiyaha maxkamadda ciidamada ka soo baxday haddii askari kula joogo oo qof dila ee oo kaa baxsada adaa kow xariga lagaa bilaabaa intaas ku xisaabtaba askari kula jooga hadduu qof dila ee baxsada adinkaa laga bilaabaa adigii uu kula joogaa lagaa bilaabaa shaqada yowna kaa baxsanine istaag qoriga iska dhigni hadduu kaa diida ka guda shaqadaada yowsan kugu baxsanin askari agtaada dhib dembi ku galay oo qof ka bannaan dilay oo lagu abaalmarinaa qofka soo qabto waa amar guud taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo saraakiisha dhan oo ciidamada iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad gudoomiya shuuta amaamiir ka soo baxdi waayo in qof qof muwaadina dilay adoo askari dowladeed oo qoli haysto uusan kaa baxsanin in adiga tilaabo lagaa qaadaa haddaad sarkaal tahay haddaad askari tahay waxaa waajib kuga ah qofka markuu dembi galo waa eedaysana inaad inuusan kaa baxsanin waayo waaba wax shaqadaadiyaba ay ka mid tahay uba sameyba inuu eedaysanaha kaa baxsanin ciidanka maxaa loogu tirigalay dembiga inay midna ka hor tagaan midna ay ka daba tagaan uusan ka baxsanin waxaan rabnaa in ilaahay lagu xirnaado qofka markuu ilaahay ka cabsado oo waajibaadka ilaahay iska guda oo waalidiintiisa baari u noqdo markaasuu qarankana wax u tarayaa ummadda soomaaliyeedna wax u anfacayaa haddii mid inkaaranoo waalidkii soo gamay aad tahay ilaahayna aan waxba u ag oolin qarankana waxba u tari maysid lugooyaad ku tahay in lagu dhaafiyaa muhiim ah waxaan idinku dardaarminayaa inaad waalidkiin ka ducaysataan ood awlaatulbaari noqotaan inaad ilaahay waajibaadku idin faray aad qaadataan markaasaad ummadda soomaaliyeed iyo dadka aad u shaqaynaysaan na wax ku taraysaan waxaa kaloo idinku dardaarminayaa ha la ilaaliyo amardiidada waxa la yidhahda waa taqaanaan soomaha xeerka ciidamada een, amardiidada waxa ay ay- ay- ay- ay- ay- dembigu ay leedahay xeerarka soo laydima akrin taleefano waaweyn aad wadataa waddanka casriga uu noqday xeerarka waxay ku jiraan goglaha waa la soo degi kartiin inaad xeerarka baratiin aad ku waajiba ciidanaad tihin xeerka ma aqaan laga aqbali maa qof askari ah amardiidada ciidanka dhexdiisa ah waxay ku jirtaa xeerarkeenna xeerarka ciqaabtooda oo ilaa dembi dil la gaara uu ka dhalan kara oo dareemi kartaan dil dembi gaara intuu la egyahay marka amardiidada ha layska ilaaliyo aysan dhicin in sarkaalka ku xakuma taliyo unuga ugu hooseeya inaad amardiido samayso yaysan dhicin tilaabo uusan taliyahaaga ogeyn inaad samayso haddii adiga dembi lagaa galo oo wax lagaa hadlayo xataa ama nin saaxiibka oo ciidanka dhexdiisa aad isku dhacdaan wadda aad martaa kuu furan taliyo unugaagaad u tegaysaa waad dacwoonaysaa taliyo kooxdu kuu gudbinaa ilaa taliyo saldhig ama taliyihii ee ee amniga nidaamkaasaa kuu furan laakiin kuuma furna inaad adiga sharciga gacantaada ku qaadato qoriga laguguma dhiibin inaad sharciga adig ku fushato ma lagugu dhiibin ee inaad sharciga ku ilaalisaa lagugu dhiibin intaad saas kale fahantaan baa la rabaa qoriga waxaad u wadataa waa inaad ummaddana ku ilaaliso sharcigana ku fuliso ee laguguma dhiibin inaad adiga sharciga ku fushato oo wixii lagaa hadlaya intaad adiga isaga qaadata aad tidhahda anaa waxaan rab soo samaysana hadda haddii sharciga inta qoriga laguu dhiiba adiga soo fusho lagu dhahaya annaga waxba ma qabaneenba waaba iska saxsaaxan lahaynba maxkamad lama sameeyeen ee nidaam dowladeedba lama sameeyeen qof walba qoriga inta loo dhiiba allahi dhiiraya war adiga silaali ord wixii lagaa hadlayana soo soo aarsan ogaada waxa qoriga idinkugu dhiibay waa inaad adinka sharciga ku ilaalisaan qorigaas ummaddana ka ilaalisaan laakiin laydinkuguuma dhiibin inaad adinka wixii laydinka gala shaksiyan qofka wixii laga gala inuu asaga kusoo fushada laguguma dhiibin waxaan rabnaa in aad ilaalisaan shuruucda ciidanka u taalla een, annagu degmada nooguma ekaan doonta safarkan oo kusoona noqon doonaa waa imaan doonaa xiliyo kaleoo kala duwan een, waxaan rabnaa degmada luuq wixii ka dhacay inaysan meel cidla a noqonin luuq wixii ka dhacay inay mas-uuliyad yeeshaan aan rabnaa wixii luuq ka dhacay dadaa loo maxkamadayn doonaa dadaa aa, aa, loo eedayn doo- eedaysanayaal qaar u yihiin dadaa aa, wixii degmadan ka dhacay noqo- ma noqon doonaan wax iska dhacay oo caadi ah ma noqon doonaan wax caadi ah wax laga dhigi karana ma aha degmadani musiibaa ka dhacday dagaal ahli baa ka dhacay waa in mas-uuliyaddaas cid ay qaadataa fidnada ciddii kicisay ay qaadataa fidnada ciddii ay kicisay waa lala xisaabtamayaa sharciga iyo ayagana way is arkayaan waxay kala helaanay leeyihiin waxaan rabnaa adinkana inaad noqotaan kuwa u hoggaansan abaamiirta madaxdooda iyo saraakiishooda iyo go-aanada ka soo baxaya nidaamka dowladnimada iyo maamulka meesha ka jira inaad u hoggaansataan haddii aan amarka la kala qaadanin oon amarka la fulinin dowladnimo ma jirto waxaa kaloon rabaa hal qodoba iigu dambaysa inaa idhaahda saraakiisha ee ciidanka xukunta saraakiisha waxaan rabnaa sarkaal kastoo ku xisaabtan askarigaaga waxaad wuxuu fiican yahay intuusan dembi gelin hadduu dembi gala askari kuuma ahane iska waa eedaysane iska soo qaba nidaamka sharciga u degsan soo marsii haddaadan soo marsiinin adaa dembiga u geystay qayb ka ah adaa lagugula xisaabtama waa mahadsan tihiin shaqo wanaagsanaa isku ognahay khayraan idiin rajaynaa inaad guulaysataan degmadan amnigeeda iyo mas-uuliyaddeeda nin kastoo idinka mida waa mas-uul inuu mas-uuliyad isa saara waajibaadkii qaranka soomaaliyeed iyo ummaddan oo u dhaartay inuu guto waxaan idinka rajaynaynaa inaad guulaysataan insha allahu tacaala waad ogtihiin dalka ciidamadii qaranka soomaaliyeed dagaal adagay ku jiraan niman khawaarij la yidhahda lala dagaalamayaa ee furubaha raggaa ku baaba'ayo oo jiifa waxaa la rabaa raggaas waxay u baaba'ayaan
halkan waxaan imaanay maalmo ka hor waxaana u imaanay arrimo shaqo waad og tihiin degmada luuq waxa ka dhacay waxa ka dhacay ayaan u imaanay Een, waxaana ka dhacay wax aad u xun oo dagaal sifeyn ah oo ay ka qayb qaateen ciidamada qaybahooda kala duwan askariga ama sarkaalka qaranka ah ee u dhaartay dadka dalka iyo diinta waxaa ka xaaraam ah inuu ka qayb qaato xubin ka noqdo abaabul ku lahaado dagaal qabiil dagaal qabiil waa ka xaaraam askari iyo sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda nuuc kastaba ahaadee ama asluub ahaado nabasugid ahaado buliis ahaado militari ahaado waa ka xaaraam hadduu ka qayb qaatana waxaa lagu qaadayaa shuruucda dalka u degsan wixii degmada ka dhacay ee annaga aan u imaanay wax sheeko iyo qiyaali wax noqon kara ma noqon doonaan insha allah hadduu ilaa iraado maxkamadda waxaa loo soo gudbiyey rag eedeysanayaal ah oo ay markhaatiyaal ku yihiin bulshada ku nool degmada luuq hadda waa eedeysanayaal laakiin ma ahan dembiilayaal maxkamadda waxay dalabtay oo ay weli ka war sugaysaa inay hor imaadaan sharciga lama aqbalaayo wixii dhacay meel loo raacanayo ma jirto lama aqbalaayo waa inay mas-uuliyad yeelataa waa inay yeelataa dad lagala xisaabtamo haddii yimaadaan baaqanaga iyo ay ku imaadaan waa sidii la rabay maxkamadoodii la saaraa wixii warqadda ku qoran oo ay ku eedeysan yihiina wax laga weydiinaa haddii ay ku caddaadaan waa la xukumaa haddii lagu waayana xorriyaddooda la siinaa laakiin mas-uuliyadda wixii dhacay waa dhiiggooda hadur ma noqon doonaan dadkii shacabka ahaa ee masaakiinta ahaa ee aan waxba galabsanin ee xaqa u lahaa inay noolaadaan dhiigooda hadur lagama soo qaada insha allah haduu ilaa iraado maalmaha soo socdana jawaabaa ka sugaynaa dalabaadaan u dirnay haddii ku imaadaan waa kheyr haddii ku imaan waayaan xuquuqdana waa ka joojinaynaa waarana waa u jaraynaa bartilmaameedayna noqon doonaan insha allah hadduu ilaa iraado meel ay degmo ama maamul uu ka dhisan yahayna ma imaan doonaan sawiradooda magacyadoodana waxaan dhigi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo eeraboorada meelaha laga soo gala magaalooyinka bartilmaameedayna noqon doonaan insha allah hadduu ilaa yidhaahdo sidoo kale waxaa rabaa inaan ka hadlo oo ciidamada aad ugu badan yahay isticmaalka maandooriyaha isticmaalka maandooriyaha waa xaaraam inuu ka isticma inuu ku isticmaalo shaqadiisa iyo guud ahaan inuu askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda inuu maandoori isticmaalo waa ka xaaraam waana dembi waayo hadduu isticmaalo muxuu samaynaa asagaaba ka dhacsanbo asaga khayr mas-uulah nafsadiisuu dayacay muxuu u taraa marka qaranka iyo degmada muxuu u taraa waa waxba marka ha laga feejignaado maandooriye laguma isticmaali karo nuuc kasta uu yahay goobaha ciidanka saraakiisha waa ay maqlaysaan nin kasta oo waardiye haayo ama birima ha lahaado ama sugunta ha lahaado ama teers ha lahaado waa ka xaaraan inuu isticmaalo maandoori ku isticmaalo goobta uu ku shaqaynayo waxaana filaya saraakiishaas ayay u taalaa waan kala xisaabtami doonaa hadduu ilaa araado sidoo kale askarta halkan joogto waxay isugu jiraan kuwo fiican iyo kuwa aan fiicneen muuqaal ahaan hadda kuwo waxaa jiro dhafoorada ka xeeran hadda askariga waxaa la rabaa in asaga lagu daydo ma ahan in waxa xun looga dayda maaha waxa wanaagsan in looga daydaa waajib ku ah saraakiisha iyo sarkaal xigeennada waxay maxkamadda amraysaa in dhammaan ninkii food leh laga jaro ciddii diiddo ee tallaab sharciga ka qaado maxkamadda iyo xeeraaninta usoo gudbiso sidoo kale askarta iyo saraakiisha halkaan joogto waxaa ka xaaraama inay xabado maalaayacni u ridaan xalaa ugu dambaysay waa ka seexo weyne xabadda annaga warshad warshad miyaa leenahay oo hubka soo saarto rasaas soo saarto miyaa leenahay rasaasta iyo hubka aad ku howlgelaysaan waa deeq ay nagu kaalmeeyeen ama noogu taakuleeyeen waddama asaa geena ah maxaa loogu talagalay xabaddaas ayada ah inaa cadow ku dishidaa loogu talagalay khawaarijta iyo cadowga dalka iyo dadka iyo diinta cadowgagu ah kuwaasaa loogu talagalay in lagu dilo xabad haddii aad ridid adi maxaa ka shaqaynaysa nabadgelyaa ka shaqaynaysa soo maaha haddii adi xabad ridid maxaa ka shaqaysaba adaa u horumaray kii nacaska ahaa kii doqonka ahaa kii cadowga ahaa adoo kugu daysanaha marka waxay iska noqonaysaa wax iska caada ah oo la iska rido oo foodo ay iska noqonaysaa lama rabo ayadaas ayada sidoo kale waxaa askarta iyo saraakiisha halkan joogto ka xaaraam ah in la iibsado rasaasta oo jaad iyo balwadii waxaas lagu gataa ka xaaraam ah lama iibsan karo rasaasta ninkii iibsado waa dembi waana lagu ciqaabayaa sidoo kale qori ay dawladdu leedahay oo lagugu dhiibay inaad dalka iyo dadka iyo diinta aad kala goysatid oo hooyaday xanuunsaneed xaaskaygaa saas ahayd oo foolanaysay wana kasbidaa dheelay lacagaa lagu lahaaday waxaas waa ka xaaraam rasaasta lama iibsan karo qoryaan lama iibsan karo sidoo kale magaalada intaan joognay galbihii iyo habeenkii waa soo baxnaa oo xaaladaha waxbaa badanaa qiimeynaa waxyaabo badan oo maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada aan ku dhaliilaynaa jiraan oo ay maxkamadda awaamiir ka soo saaraysa maanta magaalada laguma arki karo nin qori wato goobaha shaqada yaa loogu talagalay in hubka lagu haysto askariga waa la fasixi karaa dan uu yeelan karaa waa inuu qoriga wareejiyaa ama istoorka dhigaa ama sargaalka xukumo ama tali unuga ama tali kuuxiisa uu ku wareejiyaa isagoo sacbuule u baxaa magaaladii nabadgelyo waaye annagaa indhaheena ku aragnay lama rabo dadka in la qalqalgeliyo la sasiyo lama rabo way dhici kartaa in dariiskii shacabka ahaa uu xaafadda kaa jiro markay ugu yar tahay qoriga iyo booshka waa inaad dhigtaa xarunta aad ka shaqaynaysid iyo shaati haddana qori wato lama kala garanaayo inuu askari yahay inuu askari maruud yahay inuu cadow yahay lama kala garanayo koofi iyo isteelo iyo waxaas iska badaabo iyo kaba buud iska badaabo markuu kaasoo horbaxo waxaas leedahay ninkaan ninkii cadowga ahaa miya waxbad muu kugu bilaabi rabaa intuusan kugu bilaabin kalawar mar ma taqaanid marka saraakiisha iyo madaxda mas-uuliyiinta halkan joogto waxaan faraynaa maanta laga bilaabo magaalada laguma dhex wada karo qori sidoo kale nin aanan ciidan ama foom ciidan lahayn kuma wada karo qori magaalada way jirtaa mar la ogolyaha laakiin waa goormee waa mar oberation iyo howlgal loo socdo cadow baa la soo sheegay xog hoosaa la soo bixi aa la helay meeshiaa lagu baxayaa ama gaadiid ha la qaato ama infentry ha lagu baxo markaas ayadaa waa la ogolyahay sababtoo ah dembi dhici rabo yaa laga hortegayaa soo maa waa la ogolyahay markaas oo kale waana mar madaxdii heeganka lahayd iyo madaxda mas-uuliyiinta aad ka kala tirsantihiin iyo nabad sugidda iyo booliiska waa ina awaamir aad ka haysataan lama aqbali doono in magaalada qoray lagu dhex wato kaaga sii darane macawisileyw kale lama rabin haddaad bixaysid waa in shaqo lagugu ogyahay sidoo kale intaad maxkamadda ka shaqaynayn waxyaabo waxaa jiraan oo dhacdooyin soo noqdeen oo ugu baahan oo macnaha u baahan in laga wacyigeliyo askarta iyo saraakiisha maxaa ka mid ah taagtaag waxa la yidhaahdo taagtaag waxa la yidhaahdo waa isfoodaynaysa waxaa macno lahayna lagu kaftamaa dhalinyarada waa isfoorjey kartaa waa isla daahi kartaa saa
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka wareega wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan guud ahaan nooca intaas ayaan jeclanay inaan kusoo meero barnaamijkeenna mid lacena intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo warsan